allah u naxariistay waxaa saaka magaalada nairobi ku geeriyooday senatar maxamed yuusuf xaaji oo hore usoo noqday wasiirka gaashaandhigga dalka kenya sidoo kalena xilal kala gedisan kasoo qabtay wadankaas senatar yuusuf xaaji ayaa u geeriyooday xanuun muddooyinkii ugu dambeeyey uu la daalaadhacayay gudaha magaalada nairobi waxaa isla maanta lagu aasay magaaladaasi nairobi xarunta dalka kenya haddaba taariikhda senatar xaaji iyo shaqooyinkii uu dalka kenya kasoo qabtay waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a khadar maxmuud xareed allaha u naxariistay maxamed yuusuf xaaji oo saaka magaalada nairobi ugu geeriyooday xanuun uu in muddo ah la xanuunsanaa waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta soomaalida kuwooda ugu caansan ee xilalka kala duwan ka soo qabtay dowladda kenya maxamed yuusuf xaaji oo dadka intooda badan ay u garan og yihiin yuusuf xaaji oo ahaa siddeetan sano jir ayaa ku dhashay ismaamulka gaarisa ee waqooyi bari kenya bishii disembar ee sanadkii kun sagaal boqol iyo afartankii dadka la soo shaqeeyey allaha u naxariistay marxuum maxamed yuusuf xaaji ayaa sheegay in lixdameeyadii uu ku soo biiray hannaanka dowladnimo kolkaasoo uu noqday guddoomiye degmo wuxuu ku dhowaad lixdan sano uu ku soo dhex jiray haykalka dowladnimo ee kenya oo uu xilal kala duwan uu ka soo qabtay waxa uu sannadkii labadii kun iyo siddeeddii ilaa labadii kun iyo saddex iyo tobankii uu soo noqday wasiirkii difaaca ee dowladda kenya muddadaasi uu xilka hayay waxa ay ahayd xilligii ay ciidamada kenya ay u gudbeen gudaha soomaaliya si ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka ururka al-shabaab waxaa sidoo kale si kumeel gaar ah uu u soo noqday kusimihii wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga ee dowladda kenya isagoo sidoo kale dhowr jeer oo hore soo noqday guddoomiyaha gobolka rift valley intii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo toddobaatankii ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo siddeeddii iyo sidoo kale waxa uu soo noqday xildhibaanka laga soo doorto deegaanka ijaara ee ismaamulka gaarisa allaha u naxariistee senatar yuusuf xaaji waxa uu dhalay sagaal caruur ah oo uu ka mid yahay dacwad soo ogaha guud ee dalka kenya nuurudiin maxamed yuusuf xaaji waxa uu hadda ahaa senatarka laga soo doorto magaalada gaarisa sidoo kalena waxa uu ahaa mas-uulka hogaaminayey guddi loo xilsaaray inay dib u habeyn ay ku sameeyaan dastuurka dowladda kenya injineer maxbuub macalin iyo maxamed cabdi afi iyo qaar kale oo ka mid ahaa dadkii ay soo wada shaqeeyeen marxuum yuusuf xaaji ayaa ka sheekaynaya inta ay ka yaqaanaan allaha u naxariistay marxuumka iyagoo tacsi u diray eheladiisa iyo shacabkii uu mas-uulka u ahaa ee ismaamulka gaarisa waxaa weeye saaka waxaa kusoo doosnay war aad iyo aad maaragtay looniya jebiyey laakiin war xaq ah oo maaragtay ilaahiy ah oon qof walba sugayso waa geeridii walaalkeen senata maxamed yuusuf xaaji annaga reer gaaris waxaanana waxaanana abow-yarow baanana abow-yarow magaca reer gaaris uu leeyahay nin wuxuu ahaa allaha maaragtay meel kheyrta geeye aad iyo aad u afgaaban nin aad iyo aad maaragtay u dulqaasho badan saaka aniga waxaan qoray tweet aan leeyahay weligay qof biniaadan oo ninkaa ka eed sheegana ma maqlin arrinta arrin weyn waay weligeyga qof biniaadan ah oo ninkaa ka eed sheegana ma maqlin arrintaasna waxaa weye arrin la heli karo maaha waxaa weeye tacaala waa tikidkiisii maaragtay alaaduulka ahaa ee ku geli lahaa jannada insha allahu tacaala aad baana maaragtay maaragtay uu ninkaa maaragtay meeshuu ka tegey buuxiskeeda dhib weyn ba ay noqon doontaa ilahay baan u baryanaa wax kaloo maarata sheegi karo mala wuna shaqo badnaa siyaasi weyn oo maaragtay muxuu ahaa aad iyo aad u fiican oo dadka isku wadi jiray nin imaan badan buu ahaa nin shaqaalo dowleedna u ahaa marka wuxuu lahaa maaragtay jeegooyin fara badan oo soo maray kulli aad iyo aad isfaam buu qabsa igu qabtay marka arrintaasaa jirta waana arrin aad iyo aad maaragtay noo noo niya jebisay laakiin wax ilaahiy asaan ku sheegay ilaahay ha u naxariisto waan idinkaga tacsiinaynaa haye ee ambasadorka idhim ambasador waka ambasador waka
ambasador bal adigana ku dar iyo shaqooyinka isla qabateen iyo taariikhdiisoo kooban iyo xilalkii uu soo qabtay iyo waxaad ka taqaano allaha u naxariistay wasiir senator maxamed yuusuf xaaji inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun allah u naxariista senator maxamed yuusuf xaaji runtii waxaa weeye tiir weyn oo muslimiinta kenya iyo ummadda soomaaliyeed waddankan ku nool ka baxay aad iyo aad bay geerida naxdin u leedahay ilahay baan u baryaynaa wuxuu ahaa nin shaqo badan nin wuxuu ahaa dulqaad badan nin wuxuu ahaa nabadoon ah runtii oo waddanka nabadoon ka ah soomaalidana isku waday ilaahay ha u naxariista eheladiisana sabar imaan allaha ka siiya mujtamaca degan gaaris iyo ijaarana sabar imaan allaha ka siiya waan u tacsiyaynayna
aamiin xilalkii uu ka soo qabtay kenya iyo shaqooyinkii aad isla soo wada qabateen haddii aad noo dul marto maxaa ka mid ahaa shaqooyin badan ayaan ayuu kenya ka soo qabtay wuxuu ahaa maaragtay xibin firfircoon oo dowladda dhexa ilaa iyo wuxuu gaaray hel professional commissioner marka dambena wuxuu noqday xildhibaan wasiir annagana runtii arrimo badan oo soomaaliya iyo etoobiya iyo nabadeedda geeska africa yaan shaqo badan isla qabanay aad iyo aad ayaan runtii loo tabi doonaa waxaanu leenahay ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo saaxiibihiisa idilba sabri baan allaha naga wada siiya wuxuu ahay nin runtii sidii ambasadar maxbuub uu sheegay meeshuu ka baxay adkaan doonta sidii loo buuxiyo inaa lilahi waa inaa ilaahi raajicuun senator yuusuf xaaji oday geeska afrig ku ahaa oday ummadda soomaaliyeed buu ahaa aniga saaxiibkaybuu ahaa inaa lilahi waa inaa ilaahi raajicuun anoo ku hadlaya magaca soomaaliyeed oo tacsidaana ka diraya inaa lilahi waa inaa ilaahi raajicuun allah u naxariisto waxaan runtii ka tacsiyaynaa ehelka o dhan soomaaliya o dhan dee innaguna waa isu tacsiyaynaa innagoo dhan ilaahay haynoo ka naxariis ha siiyo innagana samir iyo iimaan daynu soomaalina nin weyn baana ka dhintay allaha u naxariistee maanta gelinka dambe ayaana lagu aasay magaalada nairobi halkaasoo ay aaskiisana ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed khadar maxamuud xareed v o a nairobi